acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim aayadda toddoba iyo afartan suuratu zumar ka mid ah acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim walow anna liladiina dalamuu maa fi lardi jamiican wamidlahu macahu laftadow bihi min suu'i alcadaabi yowma alqiyaama wabada lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun wabada lahum sayi'aatu maa kasabuu waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun walow anna liladiina qaala allahu tacaala walow anna liladiina kuwii haddii ay u sugnaato dalamuu dulmi sameeyey oo gaaloobay ishraaq iyo walxamee sameeyey hadday u sugnaato maa fi lardi ay maladii istaqara fi lardi wixii dhulka ku sugnaaday jamiican xaal aan waxba laga tegayn oo ay dhan yihiin waa milahu isagoo kalena macahu la jirkiisa uu yahay iyo intaa in leegoo lagu soo daro haddee intaa in leeg heli lahaayeen lafta dow way isku difaaci lahaayeen way isku furan lahaayeen bihi maagaa way isku furan lahaayeen min suu'i alcadaabi cadaabka daran bay iskaga furan lahaayeen oo iskaga ku iibsan lahaayeen yowma alqiyaamati qiyaamaha maalinteeda wa badaa lahum waxaa u daahiray min allaahi xagga allana waxaa uga daahiray oo u muuqday maabaa u muuqday lam yakuunuu aanay ahayn yaxtasibuuna kuwa malaysta marka kuwii gaalada ahaa oo waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala marka ilaahay keliga lasoo qaado didayey ee shirkiga iyo ku wareegaalaysanayay dulmiga waxaa u dambayn doona ayay aayaddani sheegaysaa oo dee aayadaha hore munaasabad la leedahay walow anna liladiina dalamuu lowdaasi macnaha waxa weeyaan waa shardiyo oo lowda badana ku jirta qur-aanka ee waa shardiyo iyo masderiyo taa shardiyadaa marmar inay tamani faa'iidaysana waa suuragal marka lowdii shardiyadahay ficlu shardi bay u baahan tahay waxa uu markaa noqonayaa bale culimmadu mid qadaranoo walow xasala walow xasala haddii uu xasilo ama walow habata haddii u sugnaado anna liladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey inuu u sugnaaday maa fil ardi waxaa dhulka ku sugan uu u sugnaaday oo maadan haddee ismu annadii waa maada ismu usulkaasay ku dhacaysaa dulmigan halkan waxaa weeyaan waa dulmigii weynaa wallahu aclam dulmigii weynaa ee waxa weeyaan gaalnimada ahaa weeyaan lianna shirkigu waa ina shirka la dulmun cadiim waxaa la yskaga furanayaa adduunyadao dhan waxa weeyaan dulmiga ugu weyne waa kii gaalnimada ahaa ee ilaahay ku sheegay oo yidhi shirkigu waa dulmiga ugu weyn aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin walaaika lahum lamnu wahum muhtaduun kuwii dulmiga sameeyey haddii u sugnaaday maa ay alladii kii istaqara sugnaaday fil ardi arladan waxa la yaallo oo dhan ee anwaac iyo alaab oo dhan ah jamiican xaaluu dhan yahay maagaasi ilaa cumuum bay faa'iidaynaysaa wa milahu la jirkiisana macahu xaal maciisoo kale u ahaaday oo in kale oo la midna la socoto laftadow bihi waa isku furan lahaayeen oo waxay iskaga furan lahaayeen min suu'i alcadaabi min ashaddi alcadaabi cadaabkan aadka iyo aadka u daran ayay iskaga furan lahaayeen yowma alqiyaamati yowma alqiyaama aayado kale waxaa ilaahay inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala inay furashadaa ay tamanii doonaan oo mil'ul ardi dahaban haddii la siiyo iyo isagoo kale in kaloo la mida inay isku doonayeen inay isku furtaan laakiin aana heli doonin wain tacdil kulla cadlin laa yuuqad minha wain tacdil hadday isfurato naftii gaalada ahayd kulla cadlin furashada maanteed hadday isfurato cidna ka qaadi mayso waana tamaniyayaan ismana furan karaan cadaabka meesha adduunyadana xariisiin bay ku ahaayeenoo waa taqaanaa maalka aad bay gaaladu u jeceshahay oo ugu bakhaylsan tahay haddana wixii waxaa ahaa oo dhan haddii maalinkaa maanta cadaabkii markay dhab u arkaan waxay doonayaan inay wixiiba isdhaafiyaan oo isku difaacaan bay doonayaan waana mid aan suuragal ahayn qaala lahu tacaala wabadaa lahum waxaa u muuqday min allaahi xagga alle waxaa uga daahiray maa lam yakuunuu waxaanay ahayn yaxtasibuuna kuwa malaysta yacnii waxaa qataada waxa ihi camiluu acmaalan tawahamuu annaha xasanaat camiluu acmaalan waxay sameeyeen camallo iyo shaqooyin bay qaban jireen adduunyada markay joogaan tawahamuu annaha xasanaat ay u malaynayeen inay wanaag iyo xasanaad tahay faidaa hiya sayi'aatun mise sayi'aad bay ka noqotayba waxay islahaayeen waa laydin toobad dhaafay toobaddiiba showiyo aan gaadhin bay ayay dhinteen culimmada aad iyo aad bay aayaddaas ay u ta'fiirin jirtay waxaa layihi sheekhii saahidka ahaa loodhan jiray maxamed ibnu munkadir marka uu dhimanayey buu ayuu jazica jazican shadiidan aad iyo aad buu maaragtay uu argagaxay oo u murugooday markaasaa lay maa hada aljazac yaa maxamed wuxuu yidhi akhsha an anakuuna min asxaabi haadihi alaaya waxaan ka baqayaa aayaddaa qolada ay ka hadlayso inay noqoto wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun akhsha waxaan ka baqayaa inay maaragtay ii muuqato ii daahirto waxaanan malaysanayni oo aan aayaddaas soo hoos galaan ka baqayaa buuli sufyaan thawri laftiisa waxaa laga sheegay inuu yidhi waylun liahli riyaa waylun liahli riyaa hoog wuxuu u sugnaaday dadka riyaaga iyo camalkooda istususka ku bineeya macnaha camal baad moodaa dusha inay ka camal falayaan camal wanaagsan laakiin dee hoosta inamal acmaalu biniyaad hoosta ayay waxay ka yihiin riyaa iyo istusus iyo wax kale ujeeddo kale ka leeyihin ilahay darti kama laha haadihi aayatuhum wa haadihi qisatuhum aayadda sheegaysa ee iyaga ku saabsan waa tan wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun walow habata walow xasala hadday xasili lahayd waa shardiya ana liladiina kuwii inay u sugnaatay dalamuu gaaloobay maa fil ardi waxa arlada ku sugan ay u sugnaatay jamiican xaal uu dhan yahay wa milahu la jirkiisana macahu maciisu ahaaday iyo in kaloo intaa leegoo lagu daray laftadow bihi hadday ka suuragal tahay oo laga furanaayo lagu difaacayo waa isku furan lahaayeen min suui lcadaabi min ashaddi alcadaabi cadaabka kiisaa daran yowma alqiyaama wa badaa lahum min allaahi alle xaggiisa waxaa uga muuqday oo uga daahiray maa lam yakuunuu waxaanay ahayn yaxtasibuuna kuwa fisha oo malaysta ayay kala kulmeen xagga alle wa badaa lahum waxaa u daahiray sayi'aatu maa ay jazaau sayi'aati maa kasabuu wixii ay kasbadeen ee shaqaysteen abaalmarintiisa sayi'aadkii ay shaqaysteen abaalmarintoodii baa u daahiray oo waxaaqa bihim waxaa hareereeyey oo dhinac walba ka maray maabaa hareereeyey kaanoy ahaayeen bihim maagaba yastahzi'uuna kuwa ku dheelleela wixii ay ciyaartay dheelleelka u malaynayeen oo ay dhab u qaadan waayeen ayaa ku dhaboobay weeyaan wabadaa lahum wabadaa waxaa u muuqday lahum iyaga waa lagu soo celiyey ta'kiid bay sii sheegaysaa sayi'aatu maa sayi'adii halkan waxay culimmadu leeyihiin waxaa looga jeedaa ay jasaa'u sayi'aati ma oo abaalmarintii baa dee looga jeedaa sayi'aadkii ay sameeyeen iyo dunuubtii ay sameeyeen oo gaalnimadii ugu weyneyd abaalgudkeedii marka abaalgudka dee shayga abaalgudkiisa waa maaratay wa jazaau sayiatin sayi'atun miluha marka shaygii xumaa abaalgudkiisiina sayi'a lagu sheegay marka sayi'aatu maa ay jazaau sayi'aati maa kasabuu wixii ay kasbadeen ee shaqaysteen sayi'aadkiisii ayaa maalinkaa maanta u daahiray oo waxaaqa bihim waxaa maaragtay hareereeyey maa kaanuu bihi yastahzi'uuna wixii ay ku jeesjeesayeen fawaa'idka aad ka qaadan kartaa waxaa weeyaan gaalnimadu dhibta ay leedahay iyo dadka markay maaragtay qiyaamaha ay tagaan sidaa ay maaragtay waxu arki doonaan wan weyne ilaah la gowraco baa la indhihiis curka ma arkaan alla wixii adduunyada u sheegaysay rusul iyo maaragtay warasatul ambiyaaba ay u sheegayeen markay iska indha tiraan halkaas ayay kula kulmi doonaan abaalmelintiisu qaala lahu tacaala faidaa masa alinsaana faidaa masa haddii uu asiibo oo taabto alinsaana qofka ee kaafirkaa durun dhibaata hadday asiibto wuxuun dhibaato ah oo musiibo ay hadday ku dhacdo dacaanaa waana tuugayaa waana baryayaa oo ilaahaw dhibtan iga fayd buu odhanayaa suma idaa khawalnaahu haddaanu siino khawalnaahu ee acdaynaahu aanu siino nicmatan mina ay incaaman minaa nicmaysiin aanu nicmaysiinayno oo aanu ku tafadulayno haddii aanu siino wixii uu doonayey khawalna aanu siino hu madluubkiisii aanu siino nicmatan minaa ay incaaman minaa sidaasay badanaa tafaasiirtu ay leeyihiinoo macnaha mafcuulu liajlihi bay u labaynayaan incaam dartii iyo nicmayn dartii aanu u siino markaaba qaala waxaa uu odhanayaa inamaa in kale maahe uutiituhu waa lay siiyey ku madluubkayga iyo waxaan dalbanayay waxaa laygu siiyey calaa cilmin cilmi korkii baa laygu siiyey oo cilmiga ma ilaahay buu markaa u nisbaynayaa mise isagaa isu nisbaynaya haddii allana u nisbeeya waxay noqonaysaa calaa cilmin min allaahi biannii ahlun lahu cilmi ilaahay uu ilaahay og yahay inaan arrintan aan ehelu ahay oo aan mustaxiq ahay oo aan igu habboon tahay in lay siiyo ayaa liyaa laygu siiyey calaa cilmin calaa khayr khayr baa laygu siiya aan leeyahay oo ilaahay igu og yahayoo khayrkayga dartiisa baa laygu siiyewaxaan laygu siiyey ama calaa cilmin baa laygu siiyey cilmi baan ku helayo calaa cilmin minii biwujuuhi lmakaasibi sida loo shaqaystay wax loo soo saaro ayaan aqaanaayoo xariif baan ahay cilmiga maaragtay ku dheereeye ganacsiga iyo lacag soo saarka nin wax soo saar yaqaano ayaan ahay marka cilmigaasaan ku helay sidaasuu odhanayaa wixii hadda lahaa alla weysiiyo iga feey baal iska daaye waa maaragtay waa ibdaale arrintaasi ma jirtee hiya iyadu nicmada la siiyey fitnatun fitna weeye ama bal iska daaye arrintaasu ma jirtee iyo iyadu maqaaladan uu yidhi hadalkan uu yidhi fitnatun fitna weeye taa horaase loo badan yahay oo ku habboon inuu nicmada loo jeedo oo hiyadu ay nicmada u noqonayso walaakina hase yeeshee akarahum badankoodu laa yaclamuuna garan maayaan marka aayaddan aayad soo shabahada waa inagii soo marnay oo xagga hore suuradda ku soo marnay insaankii marka uu dhib uu dareemo oo dhibtaana aanu maaragtay iska qaadi karaynin inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala xusuusto oo markaa ilaahay u baryo muniiban ilayhi isagoo u soo noqonaya oo le ilaahu maaragtay dhibta iga fayd adunbaa faydi kalee wixii yaryaraaye ilaahyada yaryaraa aan ku warwareegayay waxba qaban kari waaye ama bini aadamkii waxbay tari kari waaye maanta aduunbaa tan faydi kara sidaa marka uu yidhaahdo marka ilaahay wixii uu siinay uu doonayay siiyo ayuu haddana hadalkan markaa gaalnimadaa ku hadlaya oo wuxuu odhanaya inamaa uutiituhu calaa cilmi marka insaankan ma insaan gaalaba marka horeba kii gaalka ahaba oo ilaa isha asha ku jirta al insaanu waa jinsiyo jinsiguna caam weeyaan oo dee wuu keenaya afraaddii oo dhan muslimkii iyo gaalkiiba waa soo hoosgelayaan markaa sidaa daraaddeed wuxuu ku noqonayaa caamun yuraadu bihi lkhusuus buu ku noqonayaa kii gaalka ah oo ku dhaallo ayuu ku dhacaysaa wallaahu aclam waxay culimmadu leeyihiin waxaa suuragala maya inuu caamkii ku dhaco oo sidanba laysaga badan yahay bini aadamku oo bini aadamku haddee jeer nicmadii marka la siiyo waa uu ku kufriyayaa in badani saa daraaddeed baa ilaahay uga soo istisnoodo yidhi walaakina akarahum laa yaclamuuna badanku garan maayaan in yar oo uun muslimiina uunba oo ka soo hadha xataa hadduu muslin ahaa oo u yidhaahdo markii wax la siiyey inamaa uutiituhu calaa cilmin bi hadihi lkelima ayuu ku gaaloobaya hadduu doono kufrigaasi yaanu noqonba kufru nicma ha noqdee marka kelmaddaasi inay kelmad ay khatara ay leedahay ay tahay ayuu ilaahay inoo sheegayaa oo insaankii inuu maaragtay markuu dhibaato heshana u gaaloobo waxaale muslimo oo mudar uu noqdo wa cibaadat lmudari laa tanfac qofka mudarka cibaadadiisa iyo islaamnimadiisu waxba ma anfacayso xaalatulidar markuu qofku gaadho islaamnimada iyo iimaanka waxay u baahan tahay ikhtiyaar iyo waqti caadiya in la qaato hase yeeshee ilaahay subxaana wa tacaala gaalkii iyo muslimkiiba labadaba wuu dacadoodu waa ajiibaya oo isagoo gaal ah oo ilaahay baryey haddana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa siinayaa wax odhan maayo gaal baad ahayd maxaa idiin barida waa ilaahay yacnii naxariistiisa ayaa waasicahoo yacnii raxmatii sabqat qadabi naxariistiisa ayaa horraysay marka mudar buu iska noqday miskiinkan yar waana addoonun kulleyba ilaahay leeyahay oo qasab ku addoon ah saa daraaddeed ilaahayna waa iska xaliim waana maaragtay kariim sida makhluuqaadkiisa oo kale maaha sidaa daraaddeed xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyo karamkiisa iyo rabbinimadiisa iyo raxmaddiisa waxay sheegaysaa miskiinka yar in wax la iska siiyo ee gaalkaba ah mar hadduu un kolleyba yidhaah allah oo gacmaha kor ugu taagtay ilaahay sidaasaa ilaahay markaa kashfigi ku sameeyadoo kaga qaaday dhibaatadii faidaa masa alinsaana insaanka haddii uu taabto durun dhibaato waa nakira fii siyaaqi shardiga waxa weyaan dhib oo dhan yacni xanuun baa helay aanu maaragtay dawe lahayn faqri baa helay shiddo kaloo kaleu ku dhacay dacaanaa waana tuugayaa oo waana baryayaa uma idaa khawalnaahu markaanu siino khawalnaa siino hu insaankii siino ama mas-uuligii uu doonayay siino nicmatan ama nicmada mafcuulka ku ridba nicmo aanu siino oo nicmadaasoo minaa xaggayaga ka ahaatay qaala wuxuu odhanayaa inamaa in kale maaha uutiituhu waa lay siiyey calaa cilmin cilmi baa laygu siiyey calaa cilmin min allaahi anii lahu ahlun inaan ehel u ahay oo aanaan ku habboonahay baa ilaahay ii siiyey wuxuu yaqaanaa inaan maaragtay qof istaahila ahay iyo maya calaa cilmin minii biwujuuhi lmakaasib anaa shaqaystay muruqayga iyo maankayga iyo xooggayga iyo maskaxdaydaan kula soo baxay bal iska daa sidaa maahay arrintu hiya iyadu hadalkaa widhi fitnatun fitno weeyaan waa ikhtibaar iyo imtixaan weeyaan walaakina hase yeeshee akarahum badankoodu laa yaclamuuna garan maayaanoo haddii ay maaragtay ashaasu ayba ahayd maaragtay jinsiye ahaydna inta yari waa inta maaragtay muslimka waa inta ka soo hadhay kulli baa ilaahay waxay noo sheegay in nicmadiisu ay fara badan tahay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsubuhaa nicmada ilaahay haddii la tiriyo ma koobi kartaan marka labada aayadood ee ku soo arooray masalada midna wuxuu ku khatimay alleh inahu afuur raxiim ina allaha kafuuru raxiim ilaahay naxariistiisa iyo qufraankiisa ayaad ku joogtaan oo nicmadiisii oo aad ku gaaloobaysaan buu haddana idin siinayaa ta kalena waxay ahayd in tacudu nicmata laa tuxsuhaa ina alinsaana la daluumun kafaar labadaas hadi jeer kuu yaalla ilaahay oo qafuuru raxiima oo naxariistiisii iyo qufraankiisii iyo nicmadiisii ay halkan kuu taallo iyo insaankii uu sida u badan yahay la daluumun kafaar dulmi badane gaalnimo badan ah marka insaanku waa uu isaga badan yahay sidaa qaala llaahu tacaala qad qaalahaa waxaa yidhi qad xaqiiqahe qaala waxa yidhi haa maquulada iyo kelmadda inamaa uutiituu calaa cilmin waxa yidhi alladiina kuwii baa yidhi min qablihim iyaga ka horreeyey kuwan quraysheed kuwa kasii horreeyey oo gaaladii hore ahay baa yidhi dabeedna famaa aqnaa kama daaficin famaa aqnaa kama celinin canhum xaggooda kama celinin maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaystaa ma celin oo difaacuma noqon iyagiiyo waxay shaqaysteenba waa la isla halaagay qad qaalaha waxaa yidhi haa kelmaddaa waxaa yidhi alladiina kuwii baa yidhi min qablihim kuwan iyaga ka horreeyey oo sidii qaaruun oo kale markii la waaneeyey ee la yidhi maaragtay xoolahan ha ku kibrin nasiibkaaga adduunyadana ka qaado ilaahayna maaragtay ku baro dhulkana ha ku fasahaadin ixsaanna ku samay sida ilahay kugu ixsaan sameeyey qaala inamaa utiitu calaa cilm cilmi baa ayaan ku helay buu yidhi qaarunii baa ka mid a matelan kuwii sidaa yidhi dabadeedna markii lagu qabtay kelmaddii lagu halaagay famaa aqnaa famaadan marka waa naafiyo famaa aqnaa ay famaa dafaca canhum kama difaacin ama kama celinin maa ay alladii kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna yagsibuuna kuwa shaqaysta wixii ay ku faanayeen lahaayeen waxaana xoolaha aniga iska leh mid difaac u noqotay oo wax tartay ma ahan fa asaabahum markaa waxaa ku dhacay kuwaa hore sayiaatu maa kasabuu jazaau sayiaati maa kasabuu wixii ay shaqaysteen ee sayi'aad ahaa abaalgudkoodii bay heleen oo la kulmeen adduunyada kula kulmeen waaladiina kuwii dalamuu gaaloobay oo min haa ulaa'i kuwan ah kuwan ku bayaansan gaalada hadda kula joogta ahina sayusiibuhum ina waxaa ku dhici doona sayi'aatu maa kasabuu jazaau sayi'aati maa kasabuu wixii ay kasbadeen abaalkooda ayay heli doonaan wamaa hum manay ahaanin bimucjiziina kuwa fakada oo cararana ma ay ahaanin rabbi wuxuu leeyahay aayaddaas oo kale qad qaalaha aladiina min qablihim kuwa ka horreeyey baa yidhi oo maaragtay saas oo kale oo ninka la qaaruun oo kale ayaa ilaahay inooga qisooday oo waxyaabo badan buu kulansaday ninkaas ina qaaruuna kaana min qowmi muusa qolyihii nebi muuse loo diray ee la socday buu ahaa qaaruun ataynaah fabaqaa calayhim kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim wuu ku qooqay wuu ku kibriyey dadka wuu ku kibriyey xoolaha uu leeyahay dartii ayuu ugu kibriyey wa aataynaahu min alkunuuzi maa ana mafaatixahu latanuu bilcusbati ulquwati id qaala lahu qowmuhu laa tafrax waxaana la siiyey xoolo fara badan buu haysto kenzi ah oo sikana aanu ka bixin xaqna aanu ka bixino kenzi ah oo aan cidiba qaadi karayn jamaaco fara badane aan xataa mafaatiixda iyo aanay qaadi karayn markaa dabeedna waxay ku yidhaahdeen qoomkiisii ha kibriniyahow ina allaha laa yuxibu lfarixiin ilaahay dadka kibro ma jecla wabtaqi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira waxaan ilaahay ku siiyana aakhiro ugu shaqayso niyahow oo sii hormarso oo khayr kaga shaqayso ya walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kama axsana illaahu ilayk walaa tabqi lfasaada fi lardi arnada ha ku fasahaadin xoolahan ilahay ku siiyey ile xooluhu waa silaax waa hub dulxadayni oo laba af leh xooluhu waa laba af bay leeyihin af xun iyo af wanaagsan yacnii qur-aanka waxaad arkaysaa diinta iyo sunnada iyo qur'aanku xoolaha marna iyagoo caayaya marna iyaga oo ammaanaya ya marka la ammaanayo marka waa markii xaqi ilaahay lagu gutay ee xuquuqdii ilaahay subxaana wa tacaala laga shukri naqay bini aadamkii wax laga taray oo yani dee wuxuu ka mid yahay maalku waxyaabaha ilaahay tabaaraka watacaala loogu shaqaysto jannada waxyaabaha lagu gadanayo ka mid yahay ina allaha ishtaraa min almuuminiina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yani nafta iyo maalka oo naftaoo ilahay dartii loo bixiyo lou jihaado iyo xoolihii oo ilaahay dartii loo bixiyo jihaadkii iyo meelihii wanagsana lagu bixiyo waa wax jannada lagu bedelinayo ilaahay janno ku siinayo dadka weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tuuminuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum wa anfusikum yacni amwaasha iyo nafta labadaba ilaahay dartii haddii loogu jihaado dee waa wax wanaagsan xoolaha iyo raaditaankooda iyo shaqaysigooda iyo wax wada xun ma aha waa waxay adduunyadu ku dhisan tahay ila ilaahay baa badhi walaa tutu sufahaa amwaalakum walaa tutu sufahaaa sufahada hasiinina amwaalakum xoolihiina culammada qaar waxay yidhaahdeen halkaa waxaa looga jeedaa sufahada dumarka iyo carruurta xooluhu hadday dumarka gacanta u galaan sufahay gacanta u galeen reerku waa kharrimaya duniduna waa kharrimaysa waay maanta waa kaasoo waxa weyaan dee qawaamay baa lumaysa alrijaalu qawaamuuna cala nisaai somayn bima fadala allaahu bacdahum calaa bacdi wa bima anfaquu min amwaalihim xoolaha ay bixiyeen bay ninku madax ku yahay xoolaha u bixinayo ibnu cabaas wuxuu yidhi waxa weeyaan waa nafaqada iyo meherka wadinkaa arkoo dee dumarka waxa loo diran maayo gabadhii intaasaa lagu meheriya baa laleeyahy biilkiina waa ninkiibaa bilaabaya hadday iyadoo xaggaada ka timaado meherku ay tara ninkii guursato ay tiraahdo xoogaagan aad gogasha ku fadhiisanaysana anaaba bixinaya adigu uun odayaashii u tago oo waa ku kaa aggay iyadaaba meherkii soo bixisay oo haddana biilkana iyadu soo bilowdo markay damdoontana dee dabaday laad ka gelinaysaa soo maa xaggaasay qawaamadii u wareegaysaa alrijaalu qawaamuuna cala nisa qawaamadii waa lumaysa marka yani maalku sidiisa uma caysana waxa weeyaan faqriguna sidiisa uma wanaagsana labaduba waxay leeyihiin dhibaataynin oo faqrigii qofkii hadduu ku sabri waayo faqrigii oo uu saabir noqon waayo dee dhibaatuu u keenayaa oo maaragtay uu naftiisa hiifo oo qadarka ilaahay iyo qadaaga uu ku raalli noqon waayo nebiga calayhi salaatsalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay allaahuma innii acuudu bika min shari fitnati alqina wa min shari fitnati alfaqri ilaahow waxaan kaa magan galay oo aad iga badbaadisaa hodantannimada fidnadeeda sharka ay leedahay waa lagu fidnooba hodantinimada ya waxaa laga yaabaa qof iska miskiinah oo aan waxba haynin hadduu wax helo macaasidii inuu jaanis u helo macaasidii badanaa badanaa badanaa dadka wax cabba iyo waxaa la odhan jiray de waa dadka lacagta le sooma ahayn ama shaqo wanaagsan hayaa la odhan jiray khamri buu cabbe in khamri cabbe de waa nin soo dhargay sooma hadduu gaajaysan yahay oo inta yaroo caro nafar buu kula carar lahaa bariis oo ku cuni lahaa laakiin de markuu wixii calooshi kale ayuu yidhi maxaa kaa maqan bal taana taana wada hawlo kalena waa haddii la inuu sii gudbaa suuragala marka waxa weeyaan qinaha iyo hodanku waxay leeyihiin kalaa ina alinsaana layadqa insaanku waa qooqayaa waa kibrayaa an ra'aahu istaqnaa inuu isarkay inuu deeqtoomay oo isku filan yahay dartii ayaa duqyaan iyo xadgudub ay ugu dhacdaa insaanka marka ninkaas waxa uu yidhi calaa cilmin cilmi ayaan ku helay awlam yaclam an allaha qad ahlaka min qablihi min alquruuni man huwa ashaddu minhu quwa wa akharu jamcan walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih waa kii markaa xataa dadka dhoolatus buu samaynayayoo intuu lacagihiisii iyo wixii iyo khasnadihii iyo shaqaalihiisii wixiisi isku soo daray ayuu soo bannaanbaxay oo dadkii soo hormariyey xoolihiisi ninka dadku hadday arkaan mawkib dhan oo wada socdo oo madaxda iyo hadiy waa ninka arkay gabaadhi baa ka horraysa gabaadhi baa ka dambeeya ciidamaa la socda dee ubuha iyo maaragtay wuxuu ku soo baxayaa dee maaragtay ya gaadhiga ugu qaalisana isagaa wata qaaruun sidaasuu ku sameeyey dadkii fakharaja calaa qowmihi fii ziinati xaaluu quruxdiisi iyo ziinadiisi ku sugan yahay buu ku soo baxay qoomkiisa qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya kuwii dee lacagta doonayey sidii saasoo kale inuu dhaqmaan maxay dhahdeen yaa layta lana midla maa uutiya qaaruun alla waxaa qaaruun la siiyey yaana siiya annaga alla nasiib badana bal wuxuu haysta day bal lacagta day bal xoolaha day bal dahabka day bal shaqaalaha la socda day bal khasnadaha la daba wada day waa ma garanaysaa sidaasay iminka dadkeennu markaa qof xoogaa lacag haystaa hadday arkaan waxay odhanayaan yaa layta lana mila maa uutiya fulan soomaa ha iska odhane muxuu ku sameeyaa ilaahay maku caabudaa dadka maka caawiya ma sadaqadaystaa ma yahay rajulan rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakatihi filxaq ma yahay ilaa kaasaa waxa la lama jeeran karaa ama la kunyi karaa hadduu yahay nin ilaahay ku salliday inuu xoolaha xaqa ku bixiyo oo isaguna niyadda qalbiga ka saahida faraha un ku haya shaqeeyo oo shaqaalaha iyo dadka iyo saas iyo kaa un baa la majeeran karaa laakiin kii kale lama majeeran karayo waxna ma haysto qad xaqiiqaha qaalaha waxay yidhi kelmadda aladiina kuwii baa yidhi min qablihim iyaga ka horreeyey oo gaaladii horeba saas bay tidhi marka nebiga calayhi salaatu salaam tasliye ayaa ugu jirta iyo samirsiin saasaynu ka fahmaynaa in nebiga la leeyahy calayhi salatu slam adigu uguma horreeyey sida dadkii hore ambiyadii horeba dad noocan oo kalea la kulmay oo xoolahooda iyo xooggooda ku faanaya oo le man ashaddu mina quwa qaaluu naxnu akaru amwaalan naxnu akaru amwaalan wa awlaada annagaa caruur badan annagaa xoolo badan annagaa carruur badan qoosaaleh saa ku faanaya dadkii horeba way lahaayeen adigana way kula joogaan iska sabir tasliye weeyaan waxaa kaloo laga fahmayaa laga qaadanayaa wax waliba qud way leeyihin ahlu sharku dadka sharka wadaa dad kale oo shar waday ku daydaan dadka ahlukhayrkana dad ahlulkhayra ku daydaan wax waliba qud way leeyihin ilaa nebigana waxaa lagu yihi sala allahu alayh waalih wasalam fabihudaahu muqtadih ambiyada hore ku dayo sabirkii iyo dulqaadkii iyo dacwaddii iyo adkaysigii kaga dayo ya marka kuwanna waxa weeye waxaanay kuwaasay ku dayanayaan iyaguna kaga daydeen gaaladan hore gaalada hore ay ku dayatay gaaladu waa isku wada dayanaysaa muslimiintiina waa la xaqirayaa waxba ma haystaan baa la odhanayaa ya ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yataqaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim bilinqalibuu fakihiin waidaa ra'ohum qaaluu ina haulaai ladaaluun waa meel walba muslimiintii iyo dadkan waxba haysan iyo fuqarada iyo waa la yskaga xaqirayaa oo waa lagu jeesjeesayaa ilaa yowmina haada waxay dhahdaan haddii islaamku uu yahay maxaanku dhahdayey wax saxanoo wanaagsan maxaa dadkiisii faqriga ku salliday dadka adduunyada ugu faqri badan muslimiinta ayaa ka mida bay dhahdeen gaalada faqriday arki maayaan gaalka aan waxba haysan iyo kuwa qulubta ka faqriya iyagu wax walba haysa haddana isdilayaan waxa arki maayaan famaa aqnaa ma difaacin canhum xaggoodii ma difaacin maa kaanuu yagsibuuna wixi ay shaqaysanayeen ma difaacin waxba u tari maayaan fa asaabahum waxaa helay sayi'aatu maa kasaba iyo jazaau sayi'aati maa kasaba wixii ay kasbadeen abaalkiisi baa helay lianna aljazaa min jinsi alcamal wixii ay maaragtay shaqaysanayeen baa lagu abaalmariyey waaladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo min haaulaa'i kuwan ah kuwa gaaloobay ee kuwan kula jooga ah sa yusiibuhum waxaa ku dhici doona nebi allow sayi'aatu maa kasabuu ee jazaau sayi'aati maa kasabuu wixii kasbadeen abaalkiisi baa ku dhici doona wamaa hum mana ay ahaanin bimucjiziina kuwa maaragtay fakada oo ku cajisgeli maaya awalam yaclamu ana allaha yabsud risqa liman yashaa wayaqdir ina fii dalika laaayaatin liqowmin yuuminuun awalam yaclamu hamsadu sadaarat lkalaam bay leedahay markaa wowda xarfacadaf weeye marka sidii hore aan soo maraynay in wowda caadifo la yadho hamsaduna wax maxduufa bay gashay oo noqonayso ajahilu majaahil bay noqdeenoo walam yaclamuu ma ogaan miya ma oga miyaa oo may ogaan anna allaha alle yabsudu inuu waasiciyo arrisqa risqiga inuu waasiciyo liman yashaau cidduu doonayo inuu waasiciyo wayaqdiru uu ku cidhiidhiyo liman yashaau kii kale uu doonayana iyo in la yidhaahdo maaragtay sadaadatlkalaamka dartii bay u horraysaaye wowdow xarfu cadafaa ka sii horraysay oo xagga hore lagu cato oo wa alam yaclamu miyaanay ogeyn anna allaaha alle yabsudu risqa risqiga inuu waasiciyo markay sidaa leeyihiin oo ay leeyihiin maaragtay cilmi baa laygu siiyey ama ilaahay baa og inaan mutaystay oo xaqu leeyahay ama khayrkayga ama cilmigaiyo aqoontaydaan ku helay markay sidaa leeyihiin miyaanay ogeyn anna allaha alle yabsudu risqa risqiga inuu ballaadhiyo oo waasiciyo liman yashaau cidduu doonaya ayuu risqiga u waasiciyaadoo u ballaadhiyaa wayaqdiru waa ku cidhiidhiyaa yudayiq liman yashaau kuu doonayana waa ku cidhiidhiyaa inna fii daalika arrintaa dhexdeeda ayay ku sugan tahay la aayaatin aayado ayaana ku sugan liqowmin qolo ayaa ku sugan yu'minuuna iimaanlahoo wax rumaynaya aayadaha markaa sidaa sheegaya ilaahay subxaana wa tacaala risqiga inuu isagu xikmaddiisa iyo ogaalkiisa cidna ugu waasicinayo cidna ku cidhiidhiyayo way badan yihiin awalam yarow anna allaha yabsud risqa liman yashaau wayaqdir ina fii dalika laaayaatin liqowmin yaclamuun wa qaaluu naxnu akharu amwaala waawlaada wama naxnu bimucadabiin qul ina rabbii yabsud risqa liman yashaau wayaqdir dadka xufaadda ay waa garanayaane aayado fara badan ayaa qur-aanka ku jira oo sidaa lafdigaa ku wada imaado oo hadda tiradoodii maanan koobin laakiin dee aan yarayn aayadahaasi kulligood waxay sheegayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu isagu xikmaddiisa iyo cilmigiisa cidna ugu waasixiyo cidna ugu cidhiidhiyo xikmad waayo mid bay danu tahay waxa weeyaan in loo ballaadhiyo oo waxa weeyaan dadka waxaa jira qaar hadday maalla-aantu almaal cadamulmaali yufsiduhu xoolo la-aantaaba fasahaadinaysa hadduu xoolo waayo dhac iyo dil iyo meel daran oo dhan buu ka dayaya iyo xaaraan oo dhan buu ka dayaya lacag la-aan ma joogi karaba mid kalena waxaa fasahaadinaysa xoolaha markaasuu balwad iyo balaayo iyo qooq iyo kibir bilaabaya kaana xoolola'aanta miskiin ha iska noqda masaajidka iskaga jireen ha la yidhaahdo fulaan waa safulawal fulaanun fii safil awal hadday idhahdaan carabtu waxay idhahdeen waa ninka markuu bilaa shaqo noqdo hadduu shaqo helo meelihiisaas waa shaqo tegaya salaad ma yaqaan iyo xa ma yaqaan laakiin markuu shaqada soo waayo safka koowaad wey safulawal kaa dantiisa maxaa ku jirtaa kaa waxa weeyaan inuu safulawal noqdaa dantiisa ku jirtaa xoolaba alla yaanu siin ka kalena wax dhacaya wax boobaya laakiin markuu helo oo qof wacan noqonayo oo wax bixinayo oo tasarufayo oo sadaqaad la baxayo oo degayo oo cibaadaysanayana kaana dee xoolaha wanaagsan marka dadka qaarna xoolihiibaa fasahaadinaya qaarna xoolola'aantaa fasahaadinaysa xikmad markaa ilaahay ogyahay buu ku siinaya sida kalena waxaaba jira dee nin fariida oo meel walba badda qalayl kaga soo baxay oo meel walba xoola u maray oo intaasoo shaqo isku dayey intaasoo tahriiba soo maray oo ku salaaxi waayey caqligii iyo xarfinimada iyo aqoontuna kaale arag mid iska miskiinahoo meelihiisan joogay oo iska miskiinaho kaariyoon iska riixriixan jirana ilaahay intuu ku soo shubay magaalada babar buu leeyahay xikmad ilaahay weeye xikmad ilaahay caqliga iyo xariifnimada iyo kuma timaaddo kuma timaaddo laakiin xikmad ilaahay weeye qofka markaa dee maal dheeraada siiyana dee daalika fadlulahi yutiihi man yashaa waa nebigu yidhi alayh sala sl wa garanaysaan markii ay saxaabada yidhaahdeen oo nebiga usoo cawdeen caydha ahaa waxay yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri bilujuur nebi allah oo ajarkii u xaqaatay dadkii haystay baa ajarkii qaatay oo naga dheereeyey dadkaas aakhiran bay ku fakerayeen oo aakhira loo tartamayey oo sidee u dheereeyeen nusalli yusalluuna kamaa nusalli way tukanayaan saan u tukanayno waa soomaynaa waa soomayaan saan u soomayno waxaanu qabanayno oo dhan baan qabanaynaa dabeedna iyana way sadaqadaysanayaan xoolahoodi bay wax kala baxayaan dee anna xoolaana ma hayno aan wax la baxno markaasuu nebigu yihi bal adkaartaas akhristaoo salaadaha dabadeeda tusabbixuuna allaaha tukabbiruuna wa tusabbixuuna wa taxmaduuna ya marka sagaaliyo sagaashan jeer iyo laa ilaaha illah ku gebagaysaan markaasay dee iyana waa maqleen ilaa nima nima masaajidka la joogo oo iyana la tukanaya markaasay iyana la tasbiixsadeen xoolihiin dee markaasay yaa rasuul allah intiina maqlo oo hee gaari weyne nimankii muxuu nebigu yidhi alayh salaa slaam daalika fadlullaahi yutiihi man yashaa haddaba ninka lacagta ninka masaajidka mar kula soo gelaya oo salaada kaaga soo dheeraynaya oo soonka kaa badan oo cibaadada wardiga kaa badan oo kaana lacag badan oo lacagtiisana ku cibaadaysanaya miyaanu kaa fiicnayn kaa fiicanya kaa fiicanya nebigaaba yidhi daalika fadlullah fadliga ilaahay weeyaanoo dee ilahay baa bixiya yutiihi man yashaa fadliga ilaahay weeye marka sababtii waa la raadinayaa oo lacagtii iyo xalaaliya in lasoo shaqeeyo oo wax la yeesho oo wax la bixiyo oo ya waa la raadinayaa asbaabtiina waa la qabsanayaa laakiin qalbiga waa inaanay kaa gelin oo qalbigaaga aad basaas kaga joogta qalbigaaga waa inuu ka basaasan yahay adduunyada farahuna ku haysato albadaadatu min aliimaan basaastu waxay ka mid tahay iimaankay ka mid tahay kama qaala sala allahu alayh waalih wasalam mar hadday iimaanka ka mid tahay basaastu ma aha uun inaad maaragtay timaha soo feedhan weydo oo dharka soo meydhan weydee qalbiga waa inaad ka baasaasaysantaho maalku qalbiga aanu kaa digin weeyaan awalam yaclamuu miyaanay ogeyn ana allaha alle yaqsudu risqa risqiga inuu ballaadhiyo oo waasiciyo liman yashaau cidduu doonayo ayuu waasiciyaa wayaqdiru waana ku cililiyaa liman yashaau kii uu doonayo inna fii daalika taa dhexdeeda ayay ku sugan tahay la'aayaatin aayadaad baa ugu sugan liqowmin qolo ayay ugu sugantahay yu'minuuna rumaynaya iyagunba wax ku qaadanaya qaala allahu tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru raxiim qul waxaad tidhaahdaa nebi allow adigoo ilaahay ka gaadhsiinayaa qul waxaad tidhaahdaa muballiqan can illaahi adoo alle ka gaadhsiinaya oo alle farriinta ka wadaa qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi yaa cibaadii addoommadaydii ama yaa cibaadiya addoommadaydii alladiina addoommadaasoo asrafuu ku talax tegey ku xadgudbay calaa anfusihim naftooda ku talax tegey addoommadeeda naftooda ku talax tegayow laa taqnaduu ha ka quusannina min raxmat illaahi naxariista ilaahay ha ka quusannina maxaa yeelay ina allaaha alle yakfiru dunuuba dembiyada waa u dhaafaa addunuuba macnaa dembiyada oo dhan jamiican xaalay dhan yihiin ilaa gaalnimada weyn laga soo bilaabo ilaa kuwa ugu yaryar ilaahay dembiyada waa dhaafaa innahu maxaa yeelay huwa alghafuuru midkii dembi dhaaf badan weeye oo alraxiimu oo naxariis badan wa aniibuu u noqda oo ilaa rabbikum xagga rabbigiinu u noqdaa oo qalbiga iyo ikhlaaska ula noqda wa aslimuu lahu u hoggaansama inqaadu u hoggaansama xagga daahirkana uga hoggaansama xagga baadilkana uga noqda alle min qabli an yaatiyakum intaanu idin iman ka hor alcadaabu cadaab idiin imanin intaan laydin cadaabin ka hor isdiyaariya oo ilaahay u toobad keena oo u hoggaansama cadaabkii markuu yimaadona uma intaa dabadeedna laa tunsaruuna aan laydiin diidayn cadaabka oo laydinka manciyaynin cid idinka helin karta alle cadaabkiisa idinka horsoogsan kartaa ma jirto waattabicuu raaca axsana maa unsila ilaykum axsana maa shayka ugu wanaag badan unsila la dejiyey ilaykum xaggiinna waxaa alle xaggiisa idinka soo gaadho kalaamkiisa iyo qur-aankiisa ana raaca min rabbikum xagga rabbiga idinka yimi ee xagga rabbi laga soo dejiyey min qabli an yatiyakum alcadaabu cadaab intaana idiin iman baktatan si kedis a idinku iman wa antum idinka oo laa tashcuruuna aan dareemaynin aayaddani waa aayadda waxay ku soo degtay taa'ibiinta kuwa toobad keenay bay aayaddani ku saabsan tahay dadka toobad keenay ee toobadkeenka noqday saas culimmadu way isku raacsan yihiin taa'ibiinta in ilaahay subxaana wa tacaala hadday toobadaba keenaan dembiyadoodan dhaafaya uu dhaafayo kuwa laakiin aan toobad keenin laakiin muslimka ah oo gaalnimada ka nabadgalana in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika aayaddaasa ayaga u taallo oo ilaahay gaalnimada iyo shirkiga ma dhaafo laakiin wixii ka sokeeya gaalnimo iyo shirki taxta mashii'at illaahi bay yaalliin oo hadduu doonana waa u dhaafaya hadduu doonana u dhaafi maayo laakiin wixii maaragtay toobad keenay oo iyagu toobad la yimi ina allaha yakfiru dunuuba jamiican baa u taalla marka qul waxaad tidhaahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yihi qul dheh muballiqan can illaahi adoo alle dadka ka gaadhsiinaya qaala waxa uu yidhi manaa ilaahay wuxuu yidhi allah wuxuu yidhi yaa cibaadi ilaa ilahay baa yaa cibaadi odhanaya waay qur-aanka oo dhan baa dee qul waa u taallaa nebiga oo calayhi salaatu wasalaam inuu dadka wada gaadhsiiyo qur-aanka o dhan baa lagu amray yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika aayaddaasaa jirto aayad kasta oo qur-aanka ka midaba inuu nebigu dadka gaadhsiiyo saas baa lagu amray haddaba aayado gaarana qul baa si gaara loo yidhi sida aayaddan oo kale sidii kuwii aan soo maraynay ee aan ku soo marnay maaragtay qul yaa cibaadi aladiina aamanuu itaquu rabbakum iyo qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diin iyo qul licibaadi iyo qullati hiya axsan iyo in badan qul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum qul lilmuuminaati yaqdudna min absaarihin wayaxfadna furuujahunna qul qulta aad arkayso waxay culimmadu leeyihiin si khaasa baa cinaayo khaasa loo siinaya haddaad aayaddu ay ka bilaabato qul nebigow saa ku dheh dadka cinaayo khaasa iyo maaragtay tixgelin gaar ah ayay leedahayoo addoommadii aladiina asrafuu calaa anfusihim inaanay maaragtay maalinkaa maanta quusan waa ahmiyad gaar ah ayaa la siinayaa yaa cibaadii addoommadaydi kuwii gaalada ahaa iyo kuwii muslimiinta ahaa ee dembiga sameeyeyba waa soo gelayaan wallahu aclam aladiina kuwii asrafuu ku xadgudbay calaa anfusihim naftooday ku xadgudbeenoo dee dembiga qofku markuu sameeyo naftiisiibuu alisraafu waa mujaawasat lxad naftana ilaahay bini aadamka wuxuu ugu talagalay xad buu u sameeyey wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun xadkii hadduu ka tallaabo oo manhiyaadkii ku dhaco sida maaragtay hadduu khamri cabbay hadduu waxxaday hadduu zinaystay hadduu waxxantay hadduu maaragtay dembi sameeyey xadkii hadduu maarata manhiyaadkii ku dhaco xadkiisiibu ka tallaabay haddii uu maamuraadkii wixii la amrayna ka tegeyna hadduu sakadii bixin waayey hadduu salaadii dayaacay hadduu waxyaabihii marata maamuraadkiina xadkiisiibu ka tallaabay labadaba waa alisraafu cala alanfus weyn labadayna maaragtay dee ayaa qofka waxa saarina waa labadaasoo waxaa la yidhi shahawaadkana ha ka sabro ya daacadana ha ku sabro shahawaadkii wixii maaratay nafta ilaahay ka xaaraameeyey waa shahawaad ya naarta ayaa ayaa ku wareegsan naartay ku wareegsan yihin shahawaad xufat innaaru bishahawaat bishahawaat xalla wixii maaragtay shahawaadee naftu jeceshahay ayaa naarta xaydaam u ah haddaad shahawaad kaa gasho xaydaamkii naarta waad ka gudubto naar baad u socotay waxufat iljannatu bilmakaarih wax alla waxay naftu diidaysana jannada ayay xaydaan u tahay oo waxay diidaysaa maarata naftu inaad dee cibaadaysato oo awaamirta ilaahay fuliso oo daacada sideeda u qaadato taasi bay matii waa yar makaarih bay ku tahay ilaahay naftu la qabsanayso laakiin waxa weeye haddaad dee naftii ku qasabto oo ku tababarto waa xaydaankii jannada weeyaan waa xaydaankii jannada marka israaf calaa nafsi bay noqonaysaa haddaad shahawaadkii samayso xadgudubkaa la timaado ama aad waajibaadka ka tagto labadiba alisraaf cala alanfus bay noqonaysaa waxaana ugu weyn maaragtay gaalnimadii laa taqnaduu marka la yidhi waxaa la qunuudku waa ashadulya'si weeyaan waa quusashada meesha u dambaysay ugu weyn weeyaan waana gaalnimo ilaahay wuxuu ku yihi cala lisaani ibraahim calayhi salaam waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daalluun naxariista rabbiyaa ka quusanayo gaalada mooyaane nin gaala unbaa naxariista ilahay ka quusan kara oo ka quusta marka laa taqnadu min raxmat illaahi dee yaasiguna waa iska waa rajabeel waa rajabeel marka qofku inuu rajabeel noqdo naxariista ilaahayba ka quusto taa ilaahay waa xaaraameeyey oo xaaraan bay inaga tahay inaynu naxariista ilaahay ka quusanno si kastaynu dembi u samayno in allaha alla yakfiru dunuuba dembiyada waa u dhaafayaa jamiican dhammaantoodba waa u dhaafayaa gaalnimada laga soo bilaabo ilaa dembiyadii kale allaahuma khilaaf dee waxaa laga keenay oo culimmada ay qaar khilaaf ka keeneen hadduu qatliga uu nafdilo hadduu naf dilo laakiin iyadana waxaa raajixa oo sax ah dembiga gaalnimada iyo haddaad qof naf dishay biqayr xaq ku dishay hadduu sinaystay waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara walaa yaqatuluuna anafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaana ilaa man taaba hadduu ka toobad keeno shirkiga iyo gaalnimada iyo naftii uu dilay iyo zinadii uu sinaystay oo naftuna dembiyadii maaratay gaalnimada ka sokeeyey waa tan ugu weyn oo waxaad ku xadgudubtay naf macsuumo ah ayaa dhiiggeedii daadisay waa dembi weyn zinada lafteeduna waxaad ku xadgudubtay maaragtay acraaddii iyo cirdigii waxaanaad ka sinaysanaysa dee dad baa dhalay inantaad kharibtay iyo reerkaad kharibtay dee dad baa lahaayoo cirdiga maaragtay dadleeyahay bay ahaayeenoo waad ku xadgudbisay cala alcirdi waalakhlaaq akhlaaqdii iyo cirdigii dulmi weyn baad halkaana samaysay sinada waxay u haystaan wax yaroo iska maaragtay marka saddexdaba ninkii aan ka toobadkeenin isagoo cadaab buu leeyahy laakiin laakiin ka toobadkeenay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan ilaa ilaahay baaba nasgareeyo kii ka toobad keenay oo camal wanaagsan sameeyey fa ulaaika yubadilu lahu sayi'aatim xasanaat marka waxaa sax ah in ilaahay subxaana watacaala uu toobadiisa aqbalayo xataa kii nafta xaqdarada ku dilay xuquuqdii sax qofkaa la dilay uu lahaa waxay kaga beri noqonayaa dee inuu isu soo dhiibo oo warasadiisii isu dhiibo warasadii markaa iyagu haka xaq qaateen laakiin culimadu waxay leeyiin de xaq kalaa hadhayoo ninkii yaraa miskiinkaraa nafta laga qaaday isagu warasadii iyagu siday doonaan bay yeeleeno ama qofkii bay dishadeen ama mag bay qaateen ama way iska sabreen oo way cafiyeyneen qofkii la dilay xaqiisii mee taana ilaahay baa qaaday tabaaraka watacala mardu i qofkan toobadiisii baan aqbalay ilaahay baa qaado ilaahay baa samirsiin doona oo heshiisiin doona oo odhan doona iska daa miskiinkan addoon ilaahay buu ahaa ii toobad keenay adaa jannaan ku siin doonaayo dee waa khayr baan ku siinayaae iska daa miskiinka adigu heshiis ilaahay baa halkaana ka dhicaya baa leeyi sidaa daraaddeed yani waa inuu toobadka xataa qatliga uu soo gelayo qatlunafsi biqayri ilxaq ayaa raajixa saasaa raajixa marka ina allaha alla yakfiru dunuuba dembiyada oo dhan jamiican aad iyo aad bay tawkiidaadku ugu badan yahay ilaa culammada qaar ay yidhaahdeen sabcata cashara tawkiidan baa ku jira aayadda inkastoo qaar laleeyahay nadar baa ku sugan adiga arka ina allaha yakfiru dunuuba jamiican inahu marka tacliil waxay u tahay oo ay sabab u tahay marka hore sababta aanad naxariisteeda ilahay uga quusanayn waxaa weeyaan in allaha yakfiru dunuuba jamiican ilahay dembiyado dhan dhaafaa sida sababta ilaahay u dhaafayo dembiyadoo dhan waxa weye innahu huwa alkafuuru raxiim weeyaan isaguna waaba kafuur raxiimoo sababtaas ayuu sii dhaafaya ee adigu dembi dhaafun ma doonaysaa kaafira dembi ikfirlii inaad tidhaahdo iyo qaabila toobe taqabal towbati inaad tidhaahdo ayaa la doonaya marka kufraankuna waa asr iyo wiqaaya bay culimmadu yidhaahdeenoo macnaha yakfir haddii la yidhahdo waxaa laga fahmayaa laba macno oo ilaahay wuu kaa qarinayaa oo dembigiiba wuu kaa asturayaa ma aragtay waana kaa ilaalinayaa wixii dhibtiisa wiqaaya hadee jeer mikfarka waxaa la yahdaa birtan maaragtay askarta iyo ay qaataan ee daraawiishtae dhagaxa iyo wixii lagu soo tuuraya iyo ay kaga gabadaan berigii horena sihaamta iyo leebabka iyo waxaasaa madaxa laga gashan jiray lsku waxaasa mikfar leeda marka waa tii aayaddii ahayd suuratu aal cimraan ku jirtay rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaani ana min rabbikum faaamanaa rabbanaa fakfir lanaa dunuubana ikfir lanaa dunuubana wakafir cannaa sayi'aatina labada waa laysku daray marka ikfir lanaa dunuubana dunuubtayada dhaaf oo astur oo naga ilaali wixeedii iyo wakafir naga qari oo kafaaraduna hadee jeer kafara waa asturay weeyaan liannu alleyl yusamaa kaafiran habeenka kaafir baa lagu magacaabaa liannu wuu qarinaya waxbuu qarinaya fii leylatin kafara nujuuma qamaamuha marka kaafir iyo qufraanka waxaa xeel dheer qufraanka marka labadood halkaa isugu yimaadeen qufraanka ayaa xeel dheer oo kaafirka markaa sayi'aadku waxay noqonayaan kuwii yaryaraa dembiyada yaryaraa bay noqonayaan ikfir lanaa dunuubana wakafir canna sayi'aatina sayi'aadkuna ku yaryaraa bay ku dhacayaan marka rabbi tabaaraka wa tacaala wuu inaga tirtirayaa dunuubtiio wuu maaragtay inoo dhaafayaa inahu isagu huwa isagu alkafuur araxiim insha allah maalinta dambe ayaynu halkaa kasii wadi doonaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed